hal qof ayaa dhintay dhowr kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray markii qof midi la ordayay uu shalay galab weerar ka geystay jaamacad ku taalla gobolka texas ee dalkan maraykanka haddaba intee ayuu gaadhsiisan yahay diyaargarowga iskuullada iyo jaamacadaha dalkan maraykanka marka ay arrintan oo kale ay dhacdo waxaa warbixintan ka diyaarisay waryaheena caashe ibraahim aadan caashicuud weerarada ka dhaca iskuullada dalkan maraykanka ayaa ah kuwo ku soo noqnoqda dugsiyada dalkan iyadoo kuwoodii ugu waaweynaa ee sida weyn loo xusuustana ay ahaayeen weerarkii sanadkii laba kun iyo toddobadii ka dhacay jaamacadda virginia teg ee gobolka virginia ee ay ku dhinteen laba iyo soddonka qof iyo dhacdadii kale ee ka dhacday dugsiga hoose ee sandy hoog ee ay ku dhinteen lix iyo labaatanka qof ee dhacay sanadkii laba kun laba iyo tobankii khaalid axmed maxamed waa arday cilmiga siyaasadda ka barta jaamacadda hamlin ee gobolka minnesota waxa uu ka warramayaa arday ahaan sida uu dareenkiisu noqdo marka uu maqlo weerar ka dhacay goob wax lagu barto wallahi markaad maqashid arday baa arday kala toogatay oo xataa jaamacadaha keliya ma ahe sanadii lasoo dhaafa xataa elementario waad maqlayseen sandy hook oo kale yacni waa waxaa ku gelin waxaad cabsi iyo kurba kurbaa ku gelaysa maxaa yeelay ko ardaydaasi dee adaan noqon lahaa because waxaa laga yaabaa iyaguba waa arday aroor bay guriga kasoo kalaheen si ay waxbarashadooda utaya u dayactiraan iyagoona gurigoodina kuma laaban so marka taas oo kale cabsi aada u weyn bay ku gelinaysaa maxaa yeelay meeshii waa public institution waaye albaabadaa furan cambuska ma aha mataqaana wax gated ah moogtahay waa bildimo waaweyn oo isku wada furan oo isku dhegdhegsan ilaa ilaa jimamka so marka markaa meesha maraysa sometimes adiga inaad hareeraha iska fiirisid maxaa yeelay wax kastaa dhici karo so taxadar badan baa inta badan aniga iska sameeyaa saamaynta weerarada mararka qaar ka dhaca goobaha waxbarashada waxa ay qayb ka noqdeen sida uu ardayga fadhiyo kalaaska uu u fekero mararka qaar sida khaalid oo kale mar kasta aniga hadda kalaaska markaan fadhiyo inta badan marar baa jirtay aan ka fekeray haddii wax dhacaan xagee baad ka bixi lahayd ama sidee baad u bixi lahayd maxaa yeelay marmar galaasadu waa waawen yihiin waa oratorium mogta kalaaska waxaa ku jira boqol qof siddeetan qof kalaaska u yari waxaa ku jira afartan iyo shan qof so marka adiga waad ka yar fakeraysaa war haddii maanta wax qarxaan ama ay wax arrini soo kordho oonad filinayn sidee uga bixi kartaa so marmar waa ka fekeraa inaan sidaan uga bixi lahaa kalaaskaas ama sidaan naftayda u badbaadin lahaa haddii arrintaas oo kale ay kasoo dhex qaraxdo kalaaska dhexdiisa dareenka uu ka hadlay khaalid waa mid ay la qabaan inta badan goobaha waxbarashada ee dalkan muddooyinkii u dambeeyena waxaa jiray in goobaha waxbarashada lagu daray in ardayda cashar kooban laga siiyo sida ay waxyeelayaan haddii uu weerar ka dhaco iskuulka maalinta ugu horreysa ee uu iskuulku bilaabmayo maxamed cali waxa uu bare ka yahay macadka prince george community college oo ku yaala gobolka maryland waxaana uu sharaxa ayaa siduu dugsigoodu ugu diyaarsan yahay haddii weerar lama filaan ah uu qof kusoo qaado maalinta ugu horeysa waxaan siinaa syllabus ama handout oo cadaynaya resourceska iskuolka uu leeyahay marka waxay cadaynaysaa meelahay wax caawinaad ka heli karaan waxyaabaay samayn lahayn hadday dhacdooyin dhacaan tallaabooyinkaasi ay qaadayaan ardayda maxaa ka mid ah haddii dhacdooyinka uu maxamed ka hadlay ay soo wajahaan iskuolka waa kan mar kale khaalid waxaa ka mid a inay albaabada xiraan leerarta la damiyo oo la aamuso oo aan la hadlin oo hadalka badan iyo carcararka la joojiyo siyaabo badan bay jira ay dadka ardayda uga dhaadhiciyaan semesterku marku bilaabmayo like haddaad meel maraysid meeshaa ku adkayso haddaad musqusha ku jirtid albaabka xiro haddii aad ku jirtid meel jimka oo kale ah meel gal yacni dhuumo un dhumashada hadda la badiyeen in ardayda la siiyo casharadaas kooban ee uu ka hadlay maxamed cali ayaa ah mid ay badi iskuullada dalkani wadaagaan waayadan dambe hase ahaatee goorta lagu daray iyo waxa loogu baahday ayuu wax nooga sheegayaa maxamed cali arrintan waxay bilaabatay markii virginia tech ilaa mid hadda ka hor soddon iyo lix qof miyuu dirayaan jeclahay waagaas ay bilaabatay in iskuol kastaba uu bilaabo systemkan oo alertka ah text message email whatshoulyoudo maxaa samaynaysaa markuu active shura uu dhaco oo kale waagaasay bilaabatay in iskuol kastaba inuu system plan to have a plan in place ay waxay samayn lahaayeen haddii arrimahan oo kale ay dhacaan weerarka shalay ka dhacay jaamacadda ku taalla gobolka texas ayaa waxaa geystay wiil koob iyo labaatan jir ah oo magaciisa la yidhaahdo kenrex j white kaasoo hadda xabsiga lagu hayo ilaa iyo haddana lama oga sababta ka dambeysay weerarka uu qaaday aadday u mahadsan tahay caashe ibraahim aadan caashicuud oo inoo soo diyaarisay warbixintaasi ka hadlaysay sida ay iskuullada iyo jaamacadaha dalkan maraykanka ay ugu diyaar garoobaan marka uu weerar ka dhaco gudaha jaamacadda